bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllh وslm عlى nabiyina mحamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimam الbkhariي raximh اllah taعalى babu qwl الnabiy slى اllh عlyh wslm la tsأluu أhl اlkitab can shay baabu bayaani qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisa caddayntiisii buu u baab yahay laa tas'aluuha su-aalinina ahla alkitaabi ahlu kitaabka can shayin waxba waa tarjamada wuxuu ka dhigay marka lafdu xadiidin oo imaam axmed iyo ibnu abi shayba iyo ay warinayaan ayb waqaala abulyamaan akhbaranaa shucaybun marka siiqadan bukhaari abulyamaan waa sheekhiisa alxakamu bnu naafic haddana xadahanaa ma uunan dhihin oo wuxuu yidhi waqaala marka waxaa dhici kartaa la yidhi mudaakara inuu uga maqlay waqiila waxaa la yidhi xadiidka mawquufka ah ayuu sidaanoo kale u keenaa mawquufaadka iyo labadana waa lagu ku aragnay kitaabkan intii aan wadnay ayb bacdi riwaayaat yani mustakhraj abu nuaym abi nucaym oo kale isaga yanii iyo ismaaciili mustakhraj alismaaciili xadiidkuu soo saaray can cabdillaahi bni alcabaas alطayaalisiy can اlbukhaariyi qaala xadahanaa abulyamaan xadahanaa ayuu sheegay marka ayb qaala waqaala abulyamaan akhbaranaa shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii xumayd bnu cabdiraxmaan anahu samica mucaawiyata anahudaas lama akriyo waa la akriyaa laakiin lama qoro marka samica wuxuu yidhi abaranii xumayd bnu cabdiraxmaan samica mucaawiyata anahu samica ayaa la leeyay marka marka la akrinayo anahu samica mucaawiyata yuxadiu mucaawiya ayuu maqlay isaga oo sheegayo u sheekaynaya rahdan jamaaco min qurayshin oo reer quraysha bilmadiinati madiina wadakara kacba alaxbaar ayuu sheegay faqaala waxa uu yidhi mucaawiya in kana min asdaqi haulaai almuxadisiina aladiina yuxadisuuna can ilkitaab inhu sha'niye kaana wuxuu ahaa huwa kacab min asdaqi haaulaa'i kuwan kuwa ugu runta badan almuxadisiina kuwan day almuxadisiina ee yacni sheegayo sheekaynayo aladiina kuwaas oo yuxadisuuna can ilkitaab kutubtii hore towreed iyo injiil iyo kuwa ka sheekeeyo ninka ugu run badan weeyaan ninkan wain kunnaa wain hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn maca daalika iyadoy sidaa jirto lanabluu calayhi waxaan ku jarribnay kacbulaxbaar korkiisa alkadiba gaf yacnii waxaan jarribnay oon ogaanay inuu gafayo isagiio ninkii ugu runta badnaa haddana gafi baanu ku jarribnay ayb marka lanabluu calayhi alkadib alkadib hunaa bimacna alkhata xijaaziyiintu marka kadaba fulaan markay leeyihiin bimacnaa akhda' bay ka wadaan mararka qaar qaar saasay u macneeyeen qaar kalena waxay yidhaahdeen isagoo haddana run badan oo ugu run badan iyaga ayaan haddana waxaan ku aragnay been beentaasina da xaggay ka imaanaysaane kitaabkooday ka imaanaya beenta ee isaga been u qasdi maayo wixii kitaabkooda ku qoran buu iska sheegayaa wixii kitaabkooda ku qornaana taxriif iyo tabdiil iyo waxbaa haleelay wax been ama qalad laga weyn maayo marka laakiin isaga inuu beenlow yahay maaha kacbulaxbaarna waa muslimay xilligii cumar ayuu islaamay nin aad u yaqaanana waa ahaa kutubtii hore ee islaamayna markii dambe ayb marka waxaa laga qaadanaya xadiidka maadaama been aan ku jarribnay ninkii ugu runta badnaa kuwa kale maxaad malaynaya waay marka ayb ibnu xibbaan isaga marka fii kitaab ithiqaat waxa uu yidhi araada mucaawiyatu anahu yuqdi'u axyaanan fima yuqbiru bihi mararka qaar waxa uu ku qabrayuu gafayaa ibnu ljawsina waxa uu yidhi almacnaa ana bacda aladii yuqbiru bihi kacbun waxyaabaha qaar ou kacab sheegaayo can ahli lkitaabi ou xaggooda ka khabraayo yakuunu kadiban laa anahu yatacamadu lkadib isaga inuu u qasdaya maaha wailaa faqad kana kacbun min akhyaari alaxbaar ayb qala xadaanii mxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qala akhbaranaa caliy bnu lmubaarak ayb can yaxya bni abi kahiir wa huwa alyamaamiyu can abi salamata huwa bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaal kana ahlu lkitaabi ahlu kitaabku waxay ahaayeen yaqra'uuna atawraata inay towreed akrinayaan bilcibraaniyati luga cibraaniya ayay ku akrinayeen wa yufasiruunahaa waa fasirayeen bilcarabiyati carabi bay ku fasirayeen liahli lislaami dadka muslimiintay u fasiri jireen faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxau yihi laa tusadiquu ahla lkitaab ahlu kitaab ha u rumayninina ha rumayninina walaa tukadibuuhum hana beeninina maxaa loo diidaa marka in la rumeeyo iyo in la beeniyo labadaba maadaama nimankan kitaab hore ay fiirinayaan kitaabkiina hadda ay bedeleen annaga marka ma ogin waxaan ay akrinayaan tii ay bedeleen miyaa mase tii hore u jirtay wa haddii aan iska rumaynana dee taxriifkoodaa nagu soconayo haddii aan dhahno waa been waxa ay sheegayaanna wax jiray oo kitaab ilaahay ku yaalay inaan inkirna imaanayso see looga badbaadaa marka inaan la rumaynin lana beeninin maxaa la dhahayaa marka iimaan mutlaqa lala imaana marka iimaan mujmal ah waquuluu dhaha aamanaa billaah annaka allaan rumaynay wamaa unzila ilayna wixii naloo soo dejiyeyna waa rumaynay wamaa unzila ilaykum wixii idinka la idiin soo dejiyeyna waa rumaynay wixii idinka la idiin soo dejiyey wixii nebigii la yimid waa nebigiin waa rumaysanna marka sidaa haddaad tiraa shay aad beeninaysaa marka male ayib waxaas marka laa tusadiquuhum laa tusadiquu ahla alkitaab walaa tukadibuuhumna waxay ku dhacayaan waxyaabaha diinteennu aynan ka hadlin laakiin wuxuu sharcigu ka hadlay haddii baail lagu sheegay waa baail waa dhihi karnaa markaas sida tahliidka iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin oo alla uu beeniyey wixii sharcigeenna uu rumeeyey oo waa sax uu yirina waa sax waa dhahaynaa taas ee waa wixii aan marka sharcigeenna looga dhex hadlin weeyaan waxa aan laa oo uu leeyahay nabiga sal ll ly slam laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ayb qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabudakiyu qala xadaanaa ibraahimu qala akhbarana bnu shihaabin ibraahimu bnu sacd azuhri qala akhbarana bnu shihaabin wahuwa maxamed bnu muslim bni cubayd illahi bni shihaab azuhri can cubayd illahi ana bna cabaasin radia allahu canhuma qaal kayfa tas'aluuna ahla alkitaab ahlu kitaabka see u su'aalaysaan can shayin arin wa kitaabukum kitaabkiina aladii unzila la soo dejiyey calaa rasuuli illahi sal l salam nabiga korkiisa lagu soo dejiyeyna axdathu mid cusayb badan uu yahay yacnii see ahlu kitaab u rumaynaysaan iyadoo kitaabkii la idiin soo dejiyey ou cusub yahay ayb yacnii kiinaa dambeeyey waayo oo ka dambeeyey kooda ayb marka koodii maadaama uu ka dambeeyey idinka kiina uu dambeeyo de wixii khayra oo meeshii ku jira idinkaaba yani kiina muhaymin ah ayb taqra'uunahu waad akrinaysaa maxdan isagoo barax tiran oo aan la barxin lam yushab aan la barxin waqad xadaakum wuxuu idiin sheegay ana ahla lkitaabi ahlu kitaabka badaluu kitaab allahi ilahay kitaabkiisa inay bedeleen wagayaruuhu ay dooriyeen wa katabuu biaydiihim gacmahoodana ay ku qoreen alkitaaba kitaabka oo allah sheegayba sooma faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim wa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa min cindi illaah intay gacmahoodii ku qoreen bay dhaheen ilaahay agtiisuu ka ahaaday liyashtaruu bihi hamanan qaliilan lacag yar si ay ugu gataan alaa yanhaakum miyounan idinka reebaynin maa jaa'akum waxa idin yimid oo min alcilmi cilmiga ah can mas'alatihim miyounan idinka reebaynin iyaga su-aashooda cilmigan idiin yimidoo xag alle idinkaga yimid miyounan idinka celinaynin iyaga inaad wax weydiisaan maxaaba ka rabtaan cilmigii oo barax tiran ayaad haysaane ayb marka hadda ahlu kitaab maxaa wax u weydiinaysaan haddana iyadoo saa jirto dadku inay raacayaan uu nebigu sheego shibran bishibrin wadiraacan bidiraac ayuu tilmaamay waa kaa hadda dadkii laga celi la'yahay axkaamtoodii iyo dasaatiirtooda iyo ayaa hadda la fiirinaa iyagiibaa wax laga fiirinaa iyagiibaa waxaa laga dhiganaa a'imo iyo dad yacni markaa dariiqooda sidii in lagu hanuunayo kale ayb ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay miyuusa cilmiga idiin yimid miyuunan idinka celinaynin nimankaas inaad wax warsataan laa wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aynaa minhum ma aanan ka arkin xaggooda rajulan nin yas'alukum idinka wax idin su'aalaya ma aanan arkin can iladii kii xaggiisa idin su'aalayo unzila calaykum korkiina lagu soo dejiyo yani wuxuu leeya war nimankan iyagiiba wax idinma su'aalaane idinka maxaa wax u su'aalaysaa hadal cajiib oo ma arkaysid nimankan iyagoo dhahaya waxaan la tashanaynaa qof muslima bal sida aan yeelno aa iska kaa weynaysiinayo annagiina waxaa weya waa u ordayna ayb oo iyagan wax su-aalaynaa waxaan maxay yihiin kan maxay yihiin waxaan ka hadlaynana dabcan de hanaanka loo dhaqmo wa annaga waxaan sheegaynaa habka loo dhaqmo cibaadaadkii qofka ictiqaadaadkii caadaadkiisii iyo habka loo dhaqmo maaha in iyaga la su-aalo marka waxaad kaga baahan tahay male adaa ka adaa ka caado fiican ka yacni diin fiican ayb baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay waamruhum shuuraa baynahum wa amruhum arrinkooda iyo shanigoodu shuuraa baynahum tashi weeyaan dhexdooda ay tashtaan washaawirhum fi lmri washaawirhum la tasho fi lamri arrinka kale showr wa ana almushaawarata showrku yani tashashada qabla alcasmi waa go-aanka ka hor iyo watabayuni wax caddaysiga ka hor taladu waa goormo inta aadan wax gooynin waxaynan kuu caddaanin ayaa tala aad raadinaysaa ee markii wax la gooyo kadib damaya faidaa cazamta fatawakal cala allah washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah ayb ayb miyu idinkala hormarina idinka male ayb وأن الmushaawarata qabla الcasmi والtabayuni liqowlihi tacaalى alla qowlkiisaan u daliila faidaa cazamta haddaad go-aan gaarto fatawakl calى اllah ilahay tala sa faإida cazma الrasuulu slى اllah عalayh waslama rasuulku haddii uu go-aan gaaro lam yakun maahan libasharin qof uma aha ataqadumu calى اllahi warasuulihi alle rasuul ka hormaritaankiiu halkan laba aayadoo jamcina washaawirhum fi lmri iyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulihi alla iyo rasuul yaan lagu hor ordin oo iyagoo go-aankooda ka hor yaan go-aan la yska qaadanin taas marka maxaa laga wadaa marka ay go-aan gaaraan yaan laga hormarin oo iyaga markaa aan la khilaafin ayb laakiin inta rasuulku uunan go-aan qaadanin oo arrintu ay tala joogto tala waa leedihiin oo rasuulka waxaa u sheegi kartaa amay saan tahay sidaan amay fiican tahay waad dhihi kartaa markaas oo taladii markaas iyo go-aankii waa gaari kartaa waa ushewaa u ishaari kartaa laakiin haddii kale iyada yacni maya ayb haddii rasuulkii uu go-aan gaaro kabacdi noqod male xadiidyadana uu ku sheegi doono washaawara nabiyu sal l salam nabigu wuxuu la tashtay asxaabahu asxaabtiisa yowma uxudin maalintii uxud fi lmuqaami iyo walkhuruuji inuu joogo oo uxud madiine uu joogo iyo walkhuruuji bixitaan oo u baxo madiina oo ka baxo madiina san yeelnaa buu yidhi fara'aw lahu waxay u arkeen alkhuruuja inuu baxo bannaanka ku dagaalamo falamaa labisa la'matahu markuu labistay qalabkiisii dagaalka koofi beraadkii iyo wacazama ou go-aan gaaray inuu madiine ka baxo qaaluu waxay yidhaahdeen aqim iska joog rasuul allow falam yamil ilayhim nebiga uma leexanin mana u iilanin bacda alcasmi go-aankii kadib ma uunan u iilanin warkooda iyo taladooda labadiibuu kuu kala sheega markii hore waa la tashtay markii taladii la siiyo go-aanuu gaaray inuu baxo ah mar hadduu go-aankii gaaray kadib war dambe lama dhegaysanayo marka tala waa dhammaatay talada markii horey ah ayay tahay wa qaala wuxuu yidhi laa yenbagii linabiyi nebi uma habboona yalbasu la'matahu qalabkiisa dagaalka labisanayo fa yadacu haa dhigaayo xataa yaxkuma allaahu ilaa alla u ka xukumo ayb wa shaawara caliyan cali waxuu la tashtay iyo wa shaawara nebigu wuxuu la showray caliyan cali iyo wa usaamata iyo usaama fii maa fii sha'ni aladii kii sha'nigiisa ramaa bihi ay ku tuureen ahlul ifki dadkii ahlu ifkiga ahaa caaishata ay ku tuureen cabdullaahi bin ubay markuu soo abaabulay caaisho ifkigii iyo been abuuradkii iyo lagu tuuray ee nebiga waa kii la tashtay cali iyo usaama ayb fa samica minhumaa xaggoodu ka maqlay waa dhegaystay xataa nazla alqur'aanu ilaa qur-aankii uu ka soo degay fajalada araamiina kuwii caaisha ifkiga ku ganay ayuu nebigu jeedlay cabdullahi bin ubay marka laga reeba qisadana meelo badanaan kusoo marnay xadiisulifk walam yaltafit ma milicsanin ilaa tanaasucihim doodoodana dib uma fiirinin markii ay soo degtay aayaduhu soo degeen tala waa dhammaatay aayadii baab lagu dhaqmaa markaasi walaakin xakama bima amarahu allaahu wuxuu xukumay nebiga wuxuu alla amray wa kaanat ala'imatu a'immadu waxay ahaayeen bacda nabiyi sal l slam nebiga kadib yastashiiruuna inay la tashanayeen alumanaa'a dadka ammaanada u saaxiibka ah oo min ahli lcilmi ahlu cilmiga ah fi lumuuri almubaaxati arrimaha bannaan ayay kala tashanayeen meeshan wuxuu aad u dhexgalay shuurada iyo axkaamteeda wuxuu leeyahay nebiga waa la amray dadkaas kalena inay ku waano qaataan iyana waa loogu talagalay rasuulkii marka taladii waa galay oo dadkii waa la tashtay markuu go-aan qaatay kadibna cid danba ma milicsanaynin waxaa kaloo aan mar danbe wax loo milicsanaynin talaa la dhiibay taladii markii la tashtay go-aan sharciya yimid aayad qur-aanaa la arkay xadiid nebigaa la arkay go-aan sharci baa meeshaan yaali taladii waa u dhammaanaya biswa go-aanka sharcigaa la qabsanaa lianna maslaxada inay isaga ku jirtaa la ogyahay ayb a'immadii nebiga ka dambeysay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyana dadkay la tashan jireen laakiin yay la tashan jireen alumanaa'a min ahli ilcilmi meesha iyadana qofka lala tashanaayo waxaa shardi ah hiqa inuu yahay qof hiqa ah oo diintiisa lagu kalsoon yahay ayaa inuu yahay shardi ah oo ilaa qof aan aamin ahayn oo diinkiisaba aan loo aamin ahayn oo khaa'in ah ama faasiq ah lala tashan maayo meelaha marka dimuqraadiyadda iyo de sharciga ku kala duwan yihiin dimuqraadiyadda iyadu waxay tahay qofka siddeed iyo tobanba hadduu gaaro waa lala tashana waana isku mid dadka shaksigan ama ha ahaado qof cilmi badan ammaano badan iyo ninka faasiqa ninka culummada caalimka iyo faasiqu hal cod iyo hal coday leeyihi taas marka lama rabo sharciga taas warkeed kuma jiro dadka lala tashanaa alumanaa'a min ahli lcilmi waa inay umano yihiin koo min ahli lcilmi haddana waa inay yihiin ahlucilmiga marka de waxaas lagala tashanaa inay aqoon u leeyihiin haddii laakiin talada laga rabo shay maalan waxa talada laga rabay ku xidhanta dagaal iyo haddii shanigiisa tala looga baahan yahay habka loo dagaalamayo iyo khidadka dagaalka ee ninkii yaqaan ammaanana lahaa la su-aalan ee ninkii aan aqoonin la weydiin maayo isaga fi lumuuri lmubaaxati maxaa laga tashan karaa talada maxaa geli kara wixii mubaax ah oo sidaana laga dhigi kara sidaana laga dhigi karo seen ka dhignaa midaas waa laga tashan karaa mubaax markuu yidhi maxaa baxayna waajibka tala ma geli karo sunnada shayga manduubka tala ma geli karo lianna taas allaaba kuu dooray adiga shayga waajib haddii lagaaga dhiga waa lagaa rabaa sunna lagaaga dhigay sunnaduna inay fiicantaha lagu tilmaamay tala male taas tala male marka laleeyahay laakiin si ay talo calaaqo ula yeelan kartaa ma jiri kartaa ha shaygan waajibnimadiisa ma samaynaa ma aha waxa laga tashanayo hadda ma samaynaa laki ma haddaan samaynaa mase gadaalan u dhiganaa waajib oo oo taraakhi geli kara w sida xajkii oo kale xajku waajibkiisu cala alfawr maaha waa taraakhi xajkaasoo kale imaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay qofku waa tala iyo waa gelin karaa ama istikhaara iyo waa gelin karaa war ma sanadkaanaad niyo iska safartaa mase sanada dambea gadaal u dhigtaa tala waa gelin karaa wixii sidaas oo kale shaygan waa sunno hadda waa samayn kartaa berrina waa samayn kartaa hadda marka shaygan iyo wax kalaa isku yimid war ma waxaas kalean hormarinaa mase sunnadaanaan ma ad iska hormarinaa tale waa la gelin karaa laakiin aslan shaygan inuu khayr ku jiro aan tala gelinaynaa ma jirta taas iyada waa la gartaan malayna ayb fi lumuuri almubaaxati wixii mubaaxa oo saanna bannaanta saanna bannaanta tale waa la gelin kara liyakhuduu si ay u qaataan biashalihaa midda fudaydka badan liyaahuduu biasalihana waxay ta talada waxa loo qaadanaya waxay tahay wax fudud in la qaato nebiga weligiis laba shay inta la doorgeliyaa midda fudud uu qaadan jiray haddaynan dembi ahayn fa idaa wadaxa alkitaabu kitaabku hadduu caddaado waa qur-aanki aw isunnatu ama sunnadiibaa caddaatay arrinay ku caddaatay lam yatacadowhu ma aynan u gudbaynin ilaa hayrihi hayrkiis uma gudbaynin iqtidaa'an binabiy sal l l salam iyagoo nebiga ku dayanaya haddii kitaabkii mas'ale ku caddaato sunnadii mas'aladii ku caddaato tala waa ka tegaya kitaabkaas iyo sunnadaasay qaadanaya umaradu saasay ahaayeen bacda nebi sala allahu calayhi wasalam tusaalayaal ku siinaa marka wa ra'aa abuu bakrin abuu bakr wuxuu arkay qitaala man manaca zakaa dadkii zakada diiday in lala dagaalo ayuu arkay fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi talaa timid kayfa tuqaatiluu sideed ula dagaalamaysaa waqad qaala rasuulu llahi sal ly salam iyadoo nebigu uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay amray dadka inaan la dagaalo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluu hadday dhahaan laa ilaaha ila allah casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ila bixaqiha faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la uqaatilanna waa la dagaalamayaa man faraqa bayna maa jamaca rasuulu llahi sal ly salam wixii nebigu uu kulmiyey ninkii kala geeyey waa la dagaalamaya salaadii iyo zakadii nebiga waa jamciyey ninkii kala qaada marka waa la tukanaa salaada zakana ma bixinayo dhah waa la dagaalamaya uma taabacahu bacdu uma taabacahu waxaa ku raacay bacdu markaas kadib cumaru ayaa ku raacay falam yaltafit abuu bakrin abuu bakar ma milicsanin ilaa mashhuuratihi cumar taladiisa ma milicsanin mar haddii nasku u cad yahay abuu bakar taladan cumar dhiibaayo dheg jala kuma saynin mar nas baa yaallo ilaan mashhuura iyo mashwara labadaba waa loo dabdiyaa id ciladu waxa ay tahay kaana cindahu xukmu rasuuli lahi sal l slam nebiga xukunkiisa ayaa agtiisa ahaa fi ladiina ku saabsan kuwii faraquu bayna salaati wa zakaati kala geeyey wa araaduu doonay tabdiila diini diinka inay bedelaan doonay wa axkaamihi wa axkaama diin xukunkii rasuulka oo abuubakar haystaa marka dadka diinta inay bedelaan axkaamteeda bedelaan doono oo salaadii sakadii kala geeyo ayuu nebiga xaggiisa ka haysta wa qaala nabiyu sal l salam nebigana wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedelo dila qofkaanina marka muxuu bedelay iltizaamkii zakada inuu iltizaamo ayuu diiday marka laa ilaha illa allahda waxay keensanaya in zakada la iltizaamo ila waajib ay iyada keensanaysa waaye wa kaan cumar haddana soo galay soo dadka ula tashan jiray wa kaana alquraau quraadu waxay ahaayeen asxaaba mashhuurati cumar cumar taladiisa dadka asxaabta u ahay ahaayeen kuhuulan kaanuu garmadowyaal ahaadeena aw shubbaanan ama dhallinyaro wa kaana wuxuu ahaa cumar waqaafan mid ku istaagid badan cinda kitaabillahi casa wajal cumar haddii uu kitaabka arko meel ugama dhaqaaqayni qaala xadaana aluweysiyu wa huwa cabdulcasiiz aluweysi qala xadaana ibraahimu can saalixin wahuwa saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin qaala xadaanii curwatu wabnu lmusayab wcalqamة bnu waqaasi wcubayd اllahi can caaishaةa radia allahu canha xiina qaala lahaa markuu ku yidhi ay ku dhaheen ahlulifki dadkii ahlulifkiga qaalat waxay tihi wadacaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau u yeeray caliya bna abi aalib wa usaamata bna zayd xiina stalbata alwaxyu waxyigu markuu soo daahay yas'aluhumaa isagoo su'aalaya wa huwa isaguna yastashiiruhumaa ou la tashanay fii firaaqi ahlihi xaaskiisa inuu furo isagoo kala tashanayo fa amaa usaamatu usaama fa ashaara biladii yaclamu wuxuu nebiga u tilmaamay wixii uu ogaa oo ah min baraa'ati ahlihi ah ehelkiisa baraa'adooda ah minta bayaaniyo wuxuu ogaa maxay tahay sidaanay ku bayaansan tahay min baraa'ati ahlihi ah waama caliyun cali faqaala waxa uu yidhi lam yudayiq illaahu calayka alla kuma ciriirinin korkaaga wanisaau siwaaha katiir naagaha iyada kasoo haray caaisho keyrkeed waa badan yihiin wasali ljaariyata gabadhana weydii tasduqka kuu run sheegtee faqaala waxa uu yidhi nabiga waa gabadhii bariiru u tegay marka hal ra'ayti min shayin yariibuki ma aragtay wax adiga ku shaki geliyo wax adiga ku shaki geliya ma aragtay qaalat maa ra'aytu amran akthara min annaha jaariyatun ma aanan arkin arrin ka badan inay tahay gabar xadiidatu sinni da-deedu yar tahay tanaamu can cajiini ahlihaa gurigeeda cajiinkiisa ayay ka seexanaysaa fata'ti daajinu waxaa imaanayo xoolaha gurijoogga iyo waxyaabahaas iska ah fataakuluhu way cunaysaa marka cajiinkay ka cunay faqaama cala lmimbari nebiga mimbarkuu ka istaagay faqaala yaa macshara almuslimiin man yacdirunii min rajulin yaa igaga cudur daarayo iga celinayo nin balaganii adaahu dhibkiisa uu soo gaaray fii ahlii wallaahi maa calimtu calaa ahlii ilaa khayran ehelkeyga khayr waxaanayn kuma ogi fadakara baraa'ata caaisha ayuu sheegay yacnii markii baraa'adii caaisha soo degtay kadib tala dambe nebiga ma gelin wey wa qaala abu usaama abuu usaama waxa uu yidhi can hishaamin xadiidka qaala xadaanii moxamed bnu xarbin qaala xadaanaa yaxya bnu abi zakariya alghasaaniyu can hishaamin can curwata can caaishata ana rasuula allahi sal ly slama khaطba annaasa nabiga dadkiiba u qudbeeyey faxamid allah o ahnaa calayhi wa qaala maa tushiiruuna calaya maxaad ii ishaaraysaan fii qowmin qolo shanigooda yasubuuna ahlii ehelkayga caynayaan maa calimtu calayhim min suu'in qatu xumaan ah kuma ogi korkooda wa can curwata qaala lamaa ukhbirat caaishatu bilamri markii loo sheegay qaalat waxay tihi yaa rasuula allah ata'danu lii ma ii idmaysaa an andaliqa ilaa ahlii ehelkayga inaan u tago fa adina lahaa waa u idmay wa arsala macaha algulaama ayuu la diray wqaala rajulu min alansaar subxaanaka maa yakunu lana an natakalama bihada subxaanaka hada buhtaanu cadiim qisadan oo dhan marka dee talada iyo waxyaabahaas iyo ayuu u keenay imaamu shaafici wuxuu yihi qaala shaaficiyu inamaa yu'maru alxaakimu xaakimka waxaa la amraa bilmashuurati talada likowni lmushiiri yunabihuhu calaa maa yaqfulu canhu ninka talada siinayaa xaakimka wuxuu ku baraarujinayaa wax isaga ka maqan wayadulluhu calaa maa laa yastaxdiruhu min addaliil wax ounan soo istixdaarsanaynin oo daliilana waa tusayaa laa liyuqallida almushiira ninkaa waxu tilmaamaya inuu iska taqliidsada maaha wax loo amrayo fiima yaquuluhu ayb fain allaha lam yajcal hada liaxadin bacda rasuuli illahi sal l slam yacni qof markuu hadal sheega layska raacayo nebigu unbaa ka jiro ee ninkan talada markuu weydiiyo wuxuu tale u weydiinayaa inuu dhagaysto bal wax kaa maqan ka hel ninkan dee ou ka helo khayr haddii wax kale ay tahay laysku dhiibi maaye waxaa la leeyahay waxaana waa la cillo gelina ayb akhbaar badan baana marka soo aroortay oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo inay aada ula tashan jireen dadka oo cumar saciid bnu lmusayib wuxuu yidhi qaala kaana cumaru yatacawadu billahi min mucdilatin laysa lahaa abulxasan cumar wuxuu ilaahay ka magangeli jiray mas'alo adag oo uunan u joogin abulxasan abulxasan marka waa caliy bnu abi aalib radia allahu canhu mas'alo yacni adag oo cali bnu abi aalib uunan u joogin iyuu ka magangelaya inay u timaado ayb baabu karaahiyati اlاkhtilaafi iskhilaafitaanka cidda la nacay caddaynteediibu u baab yahay ayb qaala xadaثna isxaaqu qaala akhbarana cabdالرaحman bn mahdiy can salaam bn abi muطiic can abi cimran aljawniy can jundub bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal ll slama iqra'u lqur'aana qur'aanka aqriya ma talafat quluubukum quluubtiinnu intay isku soo duunmayso faida ikhtalaftum haddaad iskhilaaftaan faquumuu canhu ka kaca yanii qur'aankii akhriya in allaale inta aad isla joogtaan oo aad midaysan tihiin ood wax isla fahmaysaan haddaad iskhilaaftaan ka kaca maxaa markaasaa loo leeday haddii qur-aanka fasirkiisa laysku khilaafo waxaa ku xiga markaas dadku inay si xun isula dhaqmaan waxaa ku xigta markaa nin walba inuu aayad akhriyo macno ka fahmo kana aayad akhriya macno ka fahmo isdilaan mid walbana uu aaminsan yahay asagu inuu saxsan yahay waxyaabahaasu diidaa marka nabiga وqاla يزيid بن hاrون عن hاrون الأcwر qاla xdثna أbو عمrان عن جuندب عن النبي sl اه sلم ayb qala xdثna إbrاhيم بن موسى qال أخبرna هiشhام عن mcmر عن الزهري عن عubayd اللh بن cبداللh عن بن عabاس qاal لma xdira النبي sl اه سلم نbiga markii loo yimid oo yani geeridii u timid qaala wuxuu yidhi wafi lbeyti gurigana rijaalun rag ayaa ku jiray fiihim cumaru bnu lkhadaab ayaa ka mid ahaa qaala halumma wuxuu yidhi nabiga kaalaya aktub lakum kitaaban aan idiin qoree warqad lan tadiluu bacdahu gadaashiis aydnan dhumaynin qaala cumaru cumar waxa uu yidhi ina nabiya sal l slam nabiga halabahu lwajacu xanuunkii ayaa ku adkaaday ka qaalib noqday wa cindakum lqur'aan agtiinana qur-aanka ayaa ah faxasbunaa kitaabullahi ilaahay kitaabkiisaa nagu filan wakhtalafa ahlulbeyt dadkii guriga joogayna waa iskhilaafeen war nebiga ha qoro warqadda iyo yacnii waa xanuunsan yahay ka daaya nebiga wakhtasamuu way doodeen fa minhum man yaquulu dadkii waxaa ka mid ah kuwa dhahayay qaribuu dhoweeya yaktub lakum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ha idiin dhige kitaaban warqad lan tadiluu bacdahu gadaashiis aydnan dhumaynin wa minhum man yaquulu maa qaala cumar waxaa ka mid ah dadkii wuxuu cumar uu yidhi dad yidhi falamaa aktaruu markay badiyeen allaqada hugunka iyo walikhtilaafa iyo iskhilaafidda cinda anabiy sal ll slam nabiga agtiisa qaala waxa uu yidhi qumuu canii iga kaca xalushaadki marka meeshaas khilaafku nebi waa necbaa meeshaan hadda marka shiicadu aad bay u qabsadaan xadiidkan waxayna yidhaahdaan warqaddaas nebigu uu qori lahaa cali iyo dadka ka dambeeyo madaxtinimadoodu ku caddayn lahaa waxaa hor istaagay marka cumar iyo dadkii la midka ah saas caamigooda saaqidka waa yaqaanaa xadiidkan jawaabtu marka de waxay tahay iyaga masalatulimaama shiicada masalatulimaama waxay uga jirtaa arkaanuul iimaanka booskeeda oo usuulu shiica waxaa ka mid a alimaama waa ku jirtaa oo waxay yidhaahdaan imaamkiisa qofkaan aqoonin muslin maba ahanba marka mas'alo gaartay heer arkaanuul iimaan booskeeda istaagtay nebigana inuu dadka gaarsiiyo waajib ay ku ahayd se iyagu leeyihiin dabcan masaladoodii arkaanuul iimaan tahay nebiga inuu dadka gaarsiinaayo waajib inay ku tahay shaki ma leh marka nebigu muxuu cumar warkiisa miyaa nebigu marka uu iskaga dhaafayaa warqadaas inuu qoro marka shay sidaasoo kale ahmiyadda ayaga ahmiyaddaas ay gaarsiiyeen sidee nebiga uga yeelay oo uu iskaga aamusay kitaabkaas hadduu nebiga inuu qoro waajib ay ku tahay waa qori lahay soo maa ugama ownan haybaysteen cumar walaa hayruhu lanna nebiga waxaa la yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu haddii warqadaasi waajib ay tahay nebigu kamaba tageensana meeshaas marka maxaa kaaga cad inaysan waajib ahayn warqadda qorideeda warqadaas haddii uu qori lahaa cali buu qori lahaana cilmi bay rabtaa iyada lahayn lahayn lama rabo waxaana xujo aba haddii warqadaa nebigu uu qori lahay waxaa ka toosanba in la yidhaha abubakar uu noqon lahaa ninka la qoraayo maxaa u daliila muslim xadiidkiisa idcii lii abaaki wa akhaakii nebiga caaishuu ku yidhi walaalkaa iyo aabbaha iigu yahay aan warqad qore ya'ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin alle iyo muslimiintu waa diidayaan abubakar maana cid kale waana markii nebigu uu jiranaa warqadaas marka haddii xataa la qori lahaa abubakar yaa uga dhow cali soomaama nasaile loo haayo ta kale warqadan qoraalkeedu wax waajib nebiga ku ah oo hadda ka hor ounan sheegin inaysan ahaynna waxaa ku tusaya waa iska dhaafay nebiga haddii wax uunan dadka hore ugu sheegin warqaddu ay xambaarsanaan lahayd inuu u sheegana ay diinta ka mid tahay ma ka tageen rasuulka sal l slam cumar warkiis ayb ugama unan tageen dartiis kitaab lcilmiyana waa uga soo hadalnaa fila qaala cubaydullaahi fakaana bnu cabaas yaquulu ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray ina arasiyata kula rasiyati musiibada musiibo dhammaanteed maa weeyaan waxa xaala kale dhex galay bayna rasuulillahi sal l slam nebiga iyo wa bayna an yaktuba iyo inuu qoro lahum iyaga dalika alkitaaba uu qoro waa maxay marka musiibadaas maxay tahay min ikhtilaafihim walaqad khilaafki ay iskhilaafeen iyo hugunkii iyo qayladii ay qayliyeen hadalkan marka ibnu cabaas goormuu yidhi isna in la fahmaa daahirka waxaa moodaa markii meesha laga soo baxay inuu ibnu cabaas sidaan inuu yidhi ayaad daahirka u malaynaya saas maaha ibnu cabaas hadalkan wuxuu yidhi markii dambe oo saxaabadu dagaalka uu ka dhexdhacay xilligii sifiin iyo jamal iyo ay dhacday ee waqtigii abubakar iyo waqtigii cumar hadalkan ma dhihin ibnu cabaas waxayna ku tusee taasi xilligii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo khilaafadoodu inay ahayd musiibaba inaynan jirin marka musiibadan uu ka hadlaya markii fitanku dhaceen ayuu ka wadaa masaa'ibta uu sheegaya waqhtigaasu hadalkan yidhi baa u jeeda baabu nahyi nabiyi sala allahu calayhi wasalama cala ataxriimi ilaa maa tucrafu ibaaxatuhu baabu bayaani nahyi nabiy sal l salam nabiga nahyigiisa caddayntiisii u baab yahay inuu yahay cala taxriimi taxriim nebigu hadduu shay reebo maxaa lagu xambaaraana xaaraan inuu yahay shaygaas shay buu reebay nahaa rasuul lah sal l nebigu waxuu reebay kada wa kada waxaas maxay noqonaya marka waxaasi xaaraan marka al aslu fi nahyi ataxriim weyaan marka haddii marka qof uu yihaa may waa karaaho qariino keena la dhaha marka haddii qariino iyo la helo markaasaan karaaho ku xambaarayna imaamu shaafici imaam maalik iyo saasay qabeen ilaa maa tucrafu ibaaxatuhu ilaa wax la gartay ibaaxadiisu maaha shaygan waa layska reebay inuu bannaan yahayna nusuus kalea tilmaantay markaas waxaan leenahay nahyigu waa karaaho ee taxriimka wa kadalika amruhu nebiga amarkiisuna sidaas oo maxaa la dhahayaa alamru yaqtadi alwujuub amarka wuxuu keenaa waajibnimo haddii amar uu soo arooro waa waajib siiqada amarka maxay waa la yaqaanaa waa iska macruuf ifcal ficil amar ficil mudaaric oo laamul amri la geliyey masdar naa'ib can ficli amrin ka naa'ib ah ayib iyo iyo ismu ficil amar waxay ku yimaado ismu ficil amar waxay ku yimaado waxaa soo raaco lafdiga amarka wixii uu sariix ku yahay amara rasuulullaahi saasu amray amarka nebigana marka waa cala lwujuub waajibnimaa loo qaadana haddii laba qof ay muranto amarkan waajib waaye imay waa sunno amrunadbin ninka amrunadbin dhahayaa daliil laga raba naxwu qowlihi oo kale xiina axalluu markay xalaaloobeen asiibuu min annisaa markay cumradii ka xalaaloobeen buu wuxuu yihi warnaagihiinna iskaga taga wa qaala jaabirun walam yaczim calayhim jaabir markaa wuxuu yidhi ma uunan go-aan uga dhigin kuma waajibinin walaakin axallahunna lahum naagaha waa u xalaaleeyey yani asiibuu amarkaas qariinuu leeyahay waajibnimo ka bixinayso haddaanay qariino jirin wuxuu noqon lahaa waajib wa qaalat ummu catiyata waxay tidhi nuhiinaa waxaana laga reebay can itibaaci iljanaasati janaasada raaciddeedana laga reebay walam yuczam calaynaa nalaguma adkaynin go-aanna loogama dhigin marka nahyiga haddaan taxriim laga faa'iidaysanaynin walam yuczam calaynaa maba aysan dhahdeen qala xadaana almakiyu bnu ibrahim wahuwa abu sakan albalkiyu can ibni jurayjin qaala caطa wa qaala jaabirun qaala abu cabdillaahi ayb wuxuu yidhi makiy bnu ibraahim can ibni jurayj qaala caطaaun caطaa wuxuu yidhi wa qaala jaabir qaala abu cabdillaahi bukhaari waay marka wuxuu yidhi wa qaala moxamed bnu bakrin xadaana bnu jurayj qaala ahbaranii caطaa ay kala duwayn midda hore marka ibnu jurayj waa cancaneeyey midan dambana ahbaranii buu yidhi caطaana qaala jaabir buu tii hore ay ahayd midaan samictu jaabira bna cabdillaahi fii unaasin macahu isagoo dadku dhex jiro macahu isaga la jirkiisa qaala waxa uu yidhi ahlalnaa asxaaba rasuuli llaahi sal ll ly slam ahlalnaa waan xajkii ama cumradii baan ku sowdaynay oon xirannay asxaaba rasuulillaahi haddaan nahay yacni naxnu asxaaba macshara asxaabi rasuulillahi takhsiis camalaa lagu nasbay ahlalnaa waan ku qaylinay xajkii ama cumradii asxaaba rasul aqusu ama acnii waxaan u jeedaa asxaaba rasuulillahi sal l sl fi lxaji xajkii khaalisan oo barax tiran laysa macahu cumratun cumro aynan la jirin wa qaala caطaa can jaabir faqadima nabiyu sal l slama nebiga waa soo galay subxa raabicatin subxii afar ay ahayd madad ay tagtay afar maalin min dilxija ay ka tagtay falamaa qadimnaa markaan soo galnay amaranaa nabiyu sal l slam nebigu waxuuna amray an naxila inaan xalaalowno wa qaala waxa uu yidhi axilluu xalaalooba wa asiibuu min annisaa naagihiinana u taga qaala caaa qaala jaabirun walam yaczim calayhim jaabir marka wuxuu yidhi go-aan ugama uunan dhiginoo kuma adkayninoo ma un waajib muunan uga dhigin marka alamru yaqtadi lwujuub waaye asiibuudan waajibaa laga faa'iidaysan lahaa laakiin saxaabiga wuxuu waaqicadaas joogay ayaa wuxuu fasiray in amarkaas uunan waajib ahayn ayb walaakin axallahuna lahum waa u xalaaleeyey fabalagahu waxaa soo gaaray annaa naquulu inaan dhahayno lamaa lam yakun baynana wa bayna carafata ilaa khamsuun markaynan annaga iyo carafona noo dhaxaynin ilaa shan maalin maahani ila subaxa faraaday soo galeen carafa meeqa ka dhiman shan beri soo maa markii sidaa aan ay noo dhaxayso annaga iyo carafa amaranaa ayuuna amray nebiga an naxilla inaan xalaalowno ilaa nisaa in aanu xalaalowno fanaatiya carafata carafaan imaanaynaa taqduru iyadoo ay da-ayso madaakiirunaa dakaradeenna almadya madi ay ka da-ayso yani annagoo markaas naaga usota qaala waxau yidhi wayaquulu jaabirun biyadii haakadaa buu leeyay waxarakaa waa dhaqdhaqaajiyey yani iyadoo madaakiirteenu ay diftayso faqaama rasuulu lahi sal l slam faqaala qad calimtum anii atqaakum lilahi waad ogaateen anu inaana kan idinkugu alla ka cabsi badan oo asdaqukum idinkugu run badan oo abarukum idinkugu baarinimo badan walowlaa hadyi la xalaltu kamaa taxiluun hadyigayga hadduunan ahayn waa xalaaloobi lahay saa u xalaalowdeen faxilluu xalaalooba falow istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa ahdaytu faxalalnaa wa samicnaa wa aacnaa waa xalaalownaa waa maqalnay nebigana waa adeecnay waa soo marnay xadiidka inta xajka qusayso maalshaahidka waa un amarkaas qaala xadaana abu macmar qaala xadaana cabdulwaari wahuwa bnu saciid can lxuseyn wahuwa xuseyn almucalim xuseyn bnu dakwaan can ibni buraydata qaala xadaanii cabdullahi almusaniyu can inabiy sal l slam qaal salluu qabla almaqribi maqribka ka hor tukada waa amar qaala fi haaliati markii saddexaad buu yidhi liman shaaa qofkii doonayo muxuusaa uu yidhina khashyata an yatakhidaha annaasu sunnatan cabsi uu ka cabsanaayo dadku inay ka dhigtaan sunno mu'akad ah marka fiiri salluu qabla almaqrib bis hadday tahay waajibay noqon lahay liman shaa'adaa waxay ka dhigtay sunna tarjamada meeshaas baa meeshay ka mudaabaqaynaysa ayib axaadiidtanna marka badankeed baa iska axaadiid mashhuura weeyaan macaanidaas marka ka hadlay aakhiru kitaabi اlictisaam wallahu aclam wsala اllahu wslama calaa nabiyina muxamed